Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa buugaagta manhajka Soomaaliga gaarsiisay sidatan iyo laba iskuul oo ku yaala degmooyinka iyo deegaanada Jubbaland. Waxaa ka qaybgalay gaarsiinta buugaagta manhajka Soomaaliga iskuulada agaasimaha waaxda manhajka xubno ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya iyo macallimiin. Agaasimaha waaxda manhajka ee wasaaradda Cali Tobanle ayaa ka warbixiyay buugaagtan la gaarsiiyay iskuuladan.
adeeg wax barasho oo aan gaarsiinay ee bulshada reer Jubbaland ee adeegaas oo ka koobnaa buugaagta ay ardada ka dhigtaan ee casharada ee fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad oo waxaa ka faa'iideysan doono siddeetan iyo laba iskuul buugaagtaas oo gaarayo kun iyo siddeed boqol buug oo ka kooban maadooyinka lagu barto dugsiga hoose dhexe waa ognahay buugaagtaas ma kaafeyn karaan baahida guud ee jirta ee buugaag ee iskuullada ka jirto hase ahaatee haddana waa waxqabad mise tillaabo hor loo qaaday oo looga looga jawaabayo baahida waxbarasho ee ka jirta deegaanada Jubbaland markasta wasaaradda waxbarashada waxay u diyaarsan tahay in agabka waxbarashada ee loo yaqaano teaching learning materials ee aasaaska u ah waxbarashada iyo waxbaridda in lala daba istaago ardada reer Jubbaland meel kasta ay joogaan buugaagtaas waxay gaarayaan degmooyinka ay ka kooban tahay Jubbaland oo dhan waxayna wax ka kaabi doonaan tayada waxbarashada maaragtay adeeg waxbarashada wasaaradda ay bixiso ayay ka geysan doonaan gacan inay sare u qaado buugaagtan la gaarsiiyay iskuuladan ayaa ka caawin doona iskuulada la gaarsiiyay inay helaan manhajka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya si lacag la'aan ah